dhallinyarada magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa ka qaybgalay kulan dhiirigelinoo u tageen ciidamada xasilinta gobolka kulankan ayaa si gaara wax u soo gaasimeyey dhallinyarada gobolka mudug waxaana lagu tagarayay ciidanka xasilinta magaalada gaalkacyo iyagoona la siiyey dhiirigelin iyo fursado loogu talagalay inay ka qayb qaataan amniga iyo horumarinta gobolka mudug dhallinyarada ayaa lagu booriyey inay gacan ka geystaan xoojinta nabadgelyada iyo inay ka fogaadaan waxyaabaha sababi kara falalka amni darada kulanka ayaa ka hadla mas-uuliyiinta ciidamada galmudug iyo puntland ayaa iyaguna dhammaantood ka hadalay muhiimadda dhallinyaradu ay leeyihiin ka qayb qaadashada horumarinta iyo sidoo kale nabadgelyada bulshada gobolka mudug qaar ka mida dhallinyaradii ugu tegay ciidanka xasilinta bogaadinta iyo shaqada ay u hayaan bulshada magaalada galkacyo ayaa la hadlay saxaafadda iyagoona ku wareejiyay agab ay u talagaleen ay ku dhiirigeliyaan ciidamada xasilinta magaalada galkacyo haan maanta waxaanu u nimid inaynu dhiirigelino ciidanka amniga ka shaqaynaya ee degmada gaalkacyo waanu ku faraxsannahay ka dhallinyaro ahaan dhalinyaro inay sixilqaanta xaqiiqatan oo ay garatay in haddii amni la helo ay dhallinyaradu horumarkii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo ganacsigii wixii o dhan hagaagayaan haddii amni la waayaan intaasoo dhan ay baaba'ayaan waxaan rabnaa ciidanka inaan niraano waa mahadsantihiin walaalayaal shaqo xoogan baa noo haysaan shaqo qayriyaha noo haysaan ummad badan baa idinku harsata ummad badan baa idinku huruda ummad badan baa danta aad ka shaqaynaysaan faa'iido ugu jirtaa muhiimadaynu isugu nimid waxay tahay dhiirigelinta iyo inaan ogsoonnahay ciidamada amniga ee gobolkan dadku waxay yidhahdeen ciidamada isku dhafka laakiin anugu waxaa oola baxay ciidamada nabadda ee gobolkan magacaa waxaan qabaa maanta looga bilaabo ciidamada nabadda tihin ee ma tihin ciidamada isku dhafka marka waxaan rabnaan leenahay waa ku mahadsantahin shaqada quruxda badan ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa maanta aa qabanayseen ma ahna habeenkii dhaweed iyo habeenada ka dambeeye keliya inaa qabateen laakiin waxaan ogsoonnaha ilaa intaasoo sano muddada dheer ah shaqada haysan waa ogna annaga dhallinyar ahaan ama warbaahin ahaan waxaan hayn cidda mar kasta inu ogsoonayna garab taagan waxaana marka fariin inaan diro frintaan diraya laba qolaaan diraya waxaan u diraya ganacsada gobolkan degan war ganacsatoy maanta haddii la qaxayo iyo haddii la dagaalamayo cidda ugu badan oo khasaare gaara maalin kasta waa idinka maxaa idinka hortaageen siduu taliyayaashu u sheegeen inaa ciidanka garab istaagtaan inaa xero u samaysaan inaa waxa wey gaadida u gadaaniin inaa dhaqaalaysiisaan maxaa awood ma awood wey min awoodi waayin ciidanka waxaan aaminsana mushaarkooda iyo garaamkooda idin keliya ku filan sida emerjensiga hamid oo taga jawaabteen arrintii dhacdada foosha xumeed oo meeshaan ka dhacday oo dhammaan dadka meeshaan ku nool gelgishay qabiil looma suurtay kalo waa wax laga xumaado waa wax ay geysteen dad baalkilaado arrinta qalqalka amniga liddi ku ah aad baan kaga mahad celinaynaa reer mudugow nabadiinna cidna ha u ogolaanin inay qarqashaado cidna ha u ogolaanin inay farageliso cidna ha u ogolaanina inay noo horseedaan inaan qaxno saraakiisha ciidamada ammaanka ee xasilinta magaalada gaalkacyo ayaa dhallinyarada ka guddoomay agabka ay ugu talagaleen inay qaybuga noqdaan sugidda amniga magaalada gaalkacyo ee deegaanada ku xeeran iyagu u mahad celiyey dhallinyarada isxoqantay waxa weeye qofku waxaa shaqada loo shaqaynaya waa amniga waa idinka waa shacabka waxaan ka shaqaynanaana waa xasiloonnida iyo deganaanshaha dadkan marka qofka loo shaqaynayo hadduu asagiina gartay ciddii u shaqaynaysay inuu yidhaahdo waa mahadsan tahay annaguna waxaan leenahay waa mahadsantiin waxa weeye meeshan waxa yaalla yaalla degma gaalkacyo iyo gobolka mudug oo dhan nabadgelyadiisu hal qof kuma koobna waa mas-uuliyad wadareed baa la dhihi karaa qof kasta waxaa la rabaa qaybtiisa inuu ka qaato qof kasta oo gobolkan jooga hadday tahay midda miyiga ka socota oo annagu in badan aan tagnay oo aan juhdi ku bixinnay haddana u diyaarsannahay diyaar baa u nahay inaan ka shaqayno nabadgelyada gobolkan xasiloonnida dadkan walaalaha beledu iyo shayddaanku uu ku kala dhex jiro waxaan leennahay niman yahow qof kasta oo gobolkan mudug jooga dhallinyaro hooyooyinka culummada isimada waxgaradka qof kasta mas-uuliyaddiis ha qaato gobolka mudug ayaa waxaa marti u noqday colaadaha bilaha ee u dhexeeya kuwaasoo soo laalabtay welina aysan jirin cid xal ka gaartay iyadoo ay iskudayayaan shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo maamul iyo madax intaba inay xaliyaan colaadaha ka taagan qaybo ka mid ah gobolka mudug kuwaasoo inta badan saameeya magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug